waa arrin lagu tilmaami karo ugub ama wamar la arag in dowladda yukrain ee dhacda qaaradda yurub ay ku dhex rafatoloolanada militari ee ka soconaya dibadda dalkeeda oo dowladdani maysan caadaysan inay ka qayb qaadato azamaadka dalalka kale iyo loolanada sokeeye ee ka holca sidaba uu yahay xaalka dowlado badan oo ay reer yurub isla yihiin taasi cagsigeedna dhulka yukrain ayaa in hal mar ka badan waxa uu fagaaro u ahaa dagaalada ka dhexeeya dowladaha sheegta quwadaha caalamiga ah oo uu baratan siyaasadeed iyo mid hogaamineedba ka dhexeeyo dagaalada caynkan oo kale ah ee ay isku hayaan dowladaha ugu tunka weyn ee adduunka dhanka kalena ee yukrain masraxa u tahay waxaa ugu dambeeyey oo ilaa maantana soconaya dagaalka ruushka ee ka dhanka ah xukuumadda kiyef oo ay gadaal ka riixayaan dalalka galbeedka iyo dowladaha reer yurub kaasi oo soo bilowday bishii februari ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka dhimbishiisuna weli waa mid holcaysa balse si lama filaan ah dagaalka uu ku qaaday ruushka dalkan dhacabariga qaaradda yurub ayaa waxa uu yukraaniyiinta u horseeday in ay faraha la galaan loolanada ka soconaya meelo ka baxsan xuduudda dalkooda iyagoona si gaar ah u baadigoobaya hadba halka ay ku xoogan tahay masaalixda ruushka dhanka kalena ay xukuumadda moscow galaangal ballaaran ku leedahay dalka afrikaanka ah ee suudaan ayaa lagu tiriyaa weliba kaalmaha hore waxa uu kaga jira meelaha ay yukrain baadideeda ka dhex aragtay waxa uuna dalkani muddo la daalaadhacaya dhibaatada ka soo gaaraysa rasaasta ay dhulkiisa isku weedaarsanayaan dowladaha ruushka iyo tan yukrain oo marka magaceeda lasoo qaado ay ku lamaan yihiin dalalka galbeedka oo ay ruushka ishayaan suudaan ayaana kumanaan mayl waxa ay ka fog tahay labada dowladood ee dariska ah ee yukrain iyo ruushka tan iyo bishii abriil sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka markii uu dagaalka ka dhex aloosmay hogaanka sare ee militariga suudaan oo uu horkacayo ninka generaalka ciidan ah ee cabdilfataax al burhaan iyo dhinaca kale oo ah maleeshiyaadka r s f ama addacmu sariic oo horaantoodii ku lamaannaa ciidanka rasmiga ah ee suudaan hogaamiyahana uu u yahay maxamed xamdaan doqlo xameeti waxaa bilowday in la dareemo faragelin ay dowladda yukrain ku soo samaynayso dagaalka suudaan markii ugu horreysay ee ay bannaanka imaato faragelinta yukrain ee dagaalka suudaan waxa ay ahayd bishii sebteembar ee sanadkii tegey ee labada kun saddex iyo labaatanka kadib markii muuqaal faafay oo u baahiyey muuqbaahiyaha caalamiga ah ee c n n uu soo bandhigay weerar ay xukuumadda kiyef u adeegsatay diyaarado doronis ah kuwaasi oo beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtasaqada ah ee fagner oo taabacsan dowladda ruushka dhanka kalena ku sugnaa dalka suudaan iyagoona ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka dacmu sariic sida lagu sheegay taqriir uu bishii ina dhaaftay ee maarso daabacay wargeyska wall street general hogaamiye cabdilfataax al burhaan ayaa kolkii ay magaalada caasimadda ah ee al-khartuum ku hareereeyeen maleeshiyaadka r s f oo garab istaag ka helayay dowladaha ruushka iyo imaaraadka waxa uu al-burhaan gurmad ka dalbaday madaxweyne aanan xilligaasi la filaynin in uu musaacado weydiisan doono waana madaxweynaha dowladda yukrain faladimir selaniski iyadoo ay dalka yukrain muddo markaasi laba sano ku dhow dagaallo ka holcaayeen kuwaasi oo magaalooyin badan oo xukuumadda selaneski muhiim u ahaa ay kula wareegeen ciidamada ruushka haddana madaxweynaha yukrain ayaa si halhaleel leh waxa uu oga jawaabay colcolaaddii uu u soo dirsaday cabdilfataax al burhaan isagoona guuto ka mid ah xoogaga gaarka ah ee dalka yukrain loona yaqaanada kumaandoos u diray dalka suudaan kuwaasi oo ay muhiimadooda aasaasiga ah ahayd sidii ay alburhaan ooga saari lahaayeen magaalada al-khartuum oo uu xilligaasi ku go'doonsanaa guutadan ka midka ah xoogagada kumaandoos ee ciidanka yukrain islamarkaana ka soo degtay magaalada al-khartuum ayaa fulisay shaqadii loo soo igmaday waxa ayna ku guulaysatay in horjooga cabdilfataax al burhaan isaga oo nabad qaba ay ka saaraan magaalada caasimadda ah isagoona wixii markaasi ka dambeeyey saldhigtay magaalada boorta suudaan waana sida ay ku warramayso saxiifadan wararka ee ameerikaanka ah oo baaritaan arrintan la xidhiira samaysay horaantii sanadkan aynu ku jirna ee labada kun afar iyo labaatanka laakiin cabdilfataax al burhaan ayaa dhankiisa beeniyey macluumaadka ay baahisay wall street ee la xidhiira mowduucan waxa uuna carabka ku adkeeyey in howlgalka uu isaga kaga baxay magaalada al khartuum ay fulintiisa iyo qorshayntiisuba lahaayeen ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan uuna ka madax bannaanaa awoodo kale oo ajanabi ah ciidamada yukrain ee ku sugan gudaha dalka suudaan ayaa ah kuwo ku shaqeeya si ay siriye iyo qarsooni ku daboolan tahay mid ka mid ah saraakiisha istikhbaaraadka yukrain ee ku sugnaa gudaha suudaan oo si afgarad ah loogu magacaabo king ayaa waxa uu wargeyska wall street general u sheegay in ay howlgalladooda ciidan bilaabi jireen wixii ka dambeeya siddeedda fiidnimo iyagoona soo afjari jiray intuusan waaga baryin si aysan maalinkii bannaanka u imaanin dhalashadooda iyo halka ay ka soo jeedaan habeenada mugdiga ahna ciidamada yukrain ee ku sugan dalka suudan waxa ay ahaayeen kuwo fuliya howlgalle kadis ah oo lagu beegsanayay maleeshiyaadka r s f oo caado u lahaa in ay seexdaan furimaha ay isku horfadhiyaan ciidanka suudan iyagoona waa xoogaga yukrain ee habeenkii xihan jiray muraayadaha mugdiga wax looga arka waana arrinta u fududaysay in ay howlgalladooda guulaystaan sida laga soo xiganaya kiinka oo ah sargaal ka tirsan ciidanka sirdoonka ee dalka yukrain si taasi la mid ah dowladda yukrain ayaa ciidanka suudan ee uu hogaamiye alburhaan ku dacmisay koox ah diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn waxa ayna ciidamada iyo askarta suudan saraakiisha dalka yukrain siiyeen tadriibaad amni iyo tababarada caskari ee laasimka ah iyagoona si gooni ah ugu tababaray adeegsiga hubka diyaaradaha arrintan ayaana noqotay miise uu dheer yahay ciidanka suudan maleeshiyaadka r s f dagaalkana waxa ay ka dhigtay mid u socda hab waafaqsan danaha alburhaan in ay diyaaradaha yukrain soo galaan dagaalka ka dhex holcaya alburhaan iyo xameeti waxa ay ahayd tallaabo guul ooga dhigan ciidanka rasmiga ah ee dalka suudan iyadoo ay markii horeba uu ciidanka suudan heystay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn haddana waxa ay diyaaradahaasi ahaayeen kuwo tayo iyo taatika ahaanba aad u liitay ciidanka suudanna diyaaradahaasi horay umuusan adeegsan ilaa bilihii u dambeeyey ee dagaalka kadib markii ay dalka suudan gaareen ciidamo ka socday dalka yukrain labii tobankii bishii ina dhaaftay ee maarso ciidanka suudan ayaa u dabaaldegay guul uu ka soo hoyiyey magaalada umudurmaan kadib markii uu dagaal faraha looga gubtay uu kula wareegay xarumihii warbaahinta dowladda ee magaaladaasi kuwaasi oo markii hore gacanta u galay maleeshiyaadka dacmu sariic halyeyga dagaalkan ee ay tahay in uu alburhaan ku mahadiyo waa diyaaradda f b v ee ay leedahay dowladda yukrain taasi oo kaalintii ugu weyneed ka cayaartay in maalinkaasi magaalada umudurmaan afka ciidda loogu daro maleeshiyaadka maxamed xamdaan doqlo sidoo kale maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa iyagana dhankooda u degdegay sidii ay dagaalka kala dhexeeya ciidamada suudan ugu adeegsan lahaayeen noocyo kala duwan oo diyaaradaha daroniska ah ilaa haddana wax macluumaad dhammaystiran ah lagama hayo halka ay gaarsiisan tahay tayada diyaaradahaasi ay adeegsanayaan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah balse caddaymaha qaar oo xiliyo sii horreeyey laga helay dagaalka suudan ayaa sheegaya in diyaaradaha ay adeegsanayaan maleeshiyaadka xameeti ay yihiin kuwa tabar yar oo aanan fulin karin howlgallo waaweyn isku soo wada duub oo diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee ku jira jucbada ciidanka suudan ayaa ka taya badan kana horumarsan kuwa ay heleen maleeshiyaadka r s f wadcigan ayaana diyaaradaha daroniska ah waxa uu ka dhigay kuwa kaalin aasaasi ah ka ciyaaraya siraaca ka holcaya dalka suudan waxa ayna diyaaradahani ciidanka suudan wakhti kooban oogu suurageliyeen in uu bedelo habsocodka dagaalka kadib markii ciidanka suudan ay diyaaradahani ka saacideen in uu dib u qabsado magaalooyin badan oo horay looga saaray dhanka kalena ay ciidamadiisa jibiyeen go'doonkii ay ku soo rogeen maleeshiyaadka doqlo sababta ra'iisiga ah ee dowladda yukrain ku riixaysa in ay soo farageliso dagaalka sokeeye ee ka holcaya dalka muslimka ah ee suudan marka laga soo tago qalalaasaynta dowladaha galbeedka ee dadka muslimiinta ah iyo dhulalkooda waa laba arrin sida ay sheegaysa wall street general waa marka koowaade cabdilfataax alburhaan ayaa horaantii dagaalka yukrain waxa uu si qarsooni ah hub u gaarsiiyey xukuumadda kiyef taasi oo kiyefna ku qasabtay in ay u abaalguddo xaliifkeedii hore laakiin sababta tan ka muhiimsan ayaa waxa ay tahay in dowladda yukrain ay suudan ka dhex aragtay fursad muhiim ah iyo saaxo aanan ahayn dhulkeeda oo ay kula hardami karta dowladda ruushka taasi oo xukuumadda moscow ku kallifi karta khasaarooyin badan oo mararka qaar ooga adag dagaalka uu ruushka kaga jira yukrain iyo dhulkeeda